wacan oo wanaagsan khiyaartayadana dhegaysanaysa waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa ila soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray haddii aan ku bilaabo warqada ugu horeysa ee barnaamijka nasiib wacan oo wanaagsan u yeelatay inaanu ku bilowno muraayad nuur carab iyo salwa maxamuud iyo khadra sambuur iyo sacdiye cismaan aadan iyo nimca cabdilaahi dhegey iyo istarliin maxamed cabdi iyo cabdixakiim deerow maxamed iyo cali xuseen defle baa layidhi eedo suuban cabdi guure iyo waxaa layidhi khadro maxamed yare iyo fahan aadan guuleed iyo sacdiye yaasiin xirsi dhammaantood waxay hambalyihi iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada baa layidhi maxamed cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo marwadiisa kowsar maxamuud aadan oo arooskood wuxuu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya bisha juun maalintii ay ahayd baa layidhi sagaal labada kun iyo saddex iyo tobanka annaguna waxaan leenahay ilaahay qoyskaasi ha ka dhigo kuwa umad khayr qaba kala helaa dhambaarkana wuxuu naga soo gaaray hooyo safiya ow cali good iyo caruurteeda iyo waxay idhahdeen habo faadumo ow cali good iyo caruurteeda iyo habaryar zaara ow cali good iyo caruurteeda iyo habaryar hibo ow cali good iyo caruurteeda iyo habaryar nimco ow cali good iyo caruurteeda iyo habaryar nuura ow cali good iyo caruurteeda iyo waxay idhahdeen abtudayib ow cali good iyo caruurtiisa iyo habaryar faadumo cabdigood iyo caruurteeda iyo abti mustafa cabdigood iyo caruurtiisa iyo abti axmed cabdigood iyo caruurtiisa iyo abti xasan cabdigood waxaana ay yidhaahdeen dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taaniyad hawada u mariyaan amiin xasan maxamed iyo hinde maxamed cali oo aqalgalkooda uu ka dhacay britain magaalada bristol waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina eeba waxaan idinkaga baryaynaa inaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxale aamiin dhinaca waraaqaha haddii aynu yara hakino oo aynu heestii ugu horreysay ee barnaamijka noo soo qabto xaawakiin iyo faarax murtiile iyo hees jacaylku ka da-ayo xabiibi xayaatidaa la ishayo bal hadda inoo soo qaba ibraahino yaa salaam waa heestay xildhibaan
hagaag intaa haddii aynu kusoo dhaafno fanaaniinta xaawo keniya farax murtiileh mar kale dhinacii waraaqaha ayaynu ku noqon doonaa ee warqadda gacanteeda ku jirta waxaa naga soo gaadhay mune xasan maxamed iyo naciimo cabdi caaqil iyo farxiyo maxamed maxamuud iyo hani cabdalla xasan iyo kalsoon waxaa la yidhi cilmi cismaan iyo hooyo faadumo muuday cilmi iyo luul cilmi cabdi iyo faadumo aadan cagabaruur baa layidhi iyo caaliye aadan cagabaruur waxa ay dadkaasi hambalyo iyo bogaadin u dirayaan axmed sheekh nuur cabdi iyo marwadiisa foos axmed aadan oo ku aqalgalay magaalada beledweyn waxaanay leeyihiin ilaahay ha isku kiin khayro annaguna waxaa leenahay aamiin allah aqbalo waxaa si wada jira dhambaalka noogu soo qoray aabe maxamed faahiye iyo hooyo xabiibo siciid cusmaan iyo cabdiraxmaan maxamed faahiye iyo faadumo maxamed faahiye iyo caashe maxamed faahiye ruqiyo maxamed faahiye nimco maxamed faahiye iyo cabdulaahi maxamed faahiye iyo cabdixakiin maxamed faahiye iyo cumar maxamed faahiye iyo siciido cali yacquub iyo eedo caashe faahiye iyo eedo zeynab faahiye maxamed cusmaan xuseen iyo xaaskiisa saynab maxamed faahiye iyo gabadhooda ahlaa maxamed cusmaan iyo dhammaanba reer maxamed faahiye iyo reer faahiye maxamed waxaanay jecel yihiin inay tahniyad u diraan axmed cabdiqaadir dooxa joog iyo waxay yidhaahdeen xaawo maxamed faahiyo oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso waa tahay dhalashooyin iyo hambaliyooyin meher iyo weliba aroosyo iyo weliba dad isa salaamayaaba way noo soo socdaane mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa codka dabacsan ee fanaanada sahre axmed jaamac
قلالي هو يا حي معمر
ya salaam sahre axmed jaamac intaa haddii aynu kaga nimaadno iyo heestaasi mar kale dhinacii waraaqaha ayaynu ku noqonaynaa warqad aada u qurux badan oo kombyuutar si fiican loogu soo habeeyey baa naga soo gaadhay aabo cabdi cabdilaahi aw jaamac iyo hooyo caasho dhowl cusmaan cabdilaahi iyo munacawil xuseen iyo caruurteeda iyo saygeeda iyo bahjo cabdi cabdilaahi iyo saygeeda iyo sharma arkee cabdi cabdilaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed nuur cabdi cabdilaahi iyo samatar cabdi cabdilaahi iyo hodan cabdi cabdilaahi ubax bedel muuse iyo saygeeda iyo ifraax bedel muuse iyo saygeeda iyo nimco bedel muuse maxamed bedel muuse iyo xaaskiisa iyo farxaan cabdi cabdilaahi iyo bare cabdi cabdilaahi iyo khayre cabdi cabdilaahi iyo khadar cabdi cabdilaahi ubax cabdi cabdilaahi iyo muna cabdi cabdilaahi iyo raxma rooda cabdi cabdilaahi dhammaantood ilmo cabdi cabdilaahi iyo ilmo bedel muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga hargeysa iyo maraykanka iyo etoobiya waxay hambalyo naga gaadhsiiya leeyihiin axmed nuur cabdi cabdilaahi axmed jiif ayuu ku magac dheeryahay iyo marwadiisa sucaad muuse cabdalle oo joogta baa layidhi maraykanka meherkooduna wuxuu ka dhacay magaalada gabiiley waxaanu leenahay isku waara ilaahay ubad kharqabanaha idinkala siiyo waxaan dhamaalkana ka helnay hooyo abshiro sheekh cabdiraxmaan iyo aabe saciid sheekh maxamuud iyo leyle saciid iyo muna saciid iyo sharmaag saciid iyo aanise saciid libaan iyo saciid xasan saciid iyo shaafici saciid iyo waxay yidhaahdeen asma saciid iyo maxamed jacfar dadkaasna waxay kala joogaan gaalkacyo muqdisho uganda iyo kenya waxaana ay hambali u dirayaan aabe yunis saciid iyo waxay yidhaahdeen safiya macalin abshir oo dhowaantana wiil ugu dhasha gaalkacyo wiilkaas oo loo bixiyey saahid sokor oo soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca ee loo aayo heesta kale ee dhegeystayaasheena dahar u cayaareenna waa naftu kay tabaysay waxaa ku luqaynaysaa kartuumbacadu
goodbye.
salaam codkii macaana ee fanaanada kaltuun bacado haddaan intaasi kaga gudubno zahro gacantaada warqad ayaa iga muuqata warqad weliba sidii araajida loo soo qoray ayaa halkan taalla ibraahim oo sidaad arkaysaba waxaa la yidhi ku socotaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o eda waxaanu salaamaynaa baa layidhi marka ugu horreysa ibraahim daanduray iyo sahre ciidle annaguna waanu idinka qaadnay mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa waa tahay haddii aan markaasi warqadda u dego dadka soo qoray iyo inta hambalyada jecel inay diraan ibraahim cali aadan iyo marwadiisa ifraax aadan ciye iyo caruurteeda xayaad ibraahim cali iyo shucayb ibraahim cali iyo bilaal ibraahim iyo hana xasan saban iyo hudo xasan saban iyo nuux ibraahim cali iyo isaaq ibraahim cali iyo sahre ibraahim cali iyo walaalo cabdiraxmaan yuusuf jaamac sucaad yuusuf jaamac iyo aniisa cabdi cali waxaa la yidhi adeero abakor jaamac yuusuf ayaa soo raacay iyo xaaskiisa khadiijo xasan cilmi iyo sidoo kale adeero cabdulaahi jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeero cali aadan khaliil iyo marwadiisa fawsiya cawl iyo caruurteeda muno aadan iyo aamine aadan iyo fu'aad aadan iyo asma cali aadan waxaa kaloo soo raaca jaamac maxamed qoodaar iyo waxaa la yidhi xaaskiisa sabaad maxamed iyo sidoo kale sacdiye aadan ciyi iyo farduus ibraahim aadan garas iyo yuusuf maxamed cabdilaahi yuusuf daawe iyo xaaskiisa waxaa la yidhi marwo saynab iyo koos iyo dad kale oo tiro badan oo ay ka mid yihiin sahre maxamuud iyo odaygeeda iyo xaawo salaad qoodaar iyo saygeeda waxay dhammaantood kala joogaan sweden iyo norway iyo weliba cariga boqortooyada ingiriiska hambal iyo bogaadin aan lasoo koobi karinna waxay hawada usoo marinayaan maxamed xuseen muuse iyo muno yuusuf jaamac oo arooskoodu ka dhacay maanta oo ay taariikhdu tahay baa layidhi shan iyo tobankii bisha juun toddobaadkii hore ayaa lasoo qoraan u malaynayaa magaalada burco waxaanay leeyihiin isku baraaraysta oo ubad kheyr qabana ilaahay idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin allah aqbalo allaha aqbalo warqadan waxay naga soo gaartay aabe cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo adeer maxamed xaashi diiriye iyo adeer mahad xaashi diiriye adeer ilyaas xaashi diiriye eedo aamine xaashi diiriye iyo eedo firduuse xaashi diiriye iyo waxay yidhahdeen eedo khadra xaashi diiriye iyo eedo amran diiriye iyo xuseen axmed diiriye iyo abshir axmed diiriye iyo ayaan sheekh cabdulle diiriye ruun cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo ugu dambaysta keyfo axmed xaashi diiriye waxaana ay dadkaas jecel yihiin dhammaantood inay tahnid u diraan maxamed cabdiraxmaan xaashi diiriye iyo waxay yidhahdeen kawsar maxamuud aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaba ayaana ibed kaga baryna waa tahay ibraahim bal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee cabdilqaadir jubba ayaa ku luuqaynaya
madahayga naxariis adiga ku beelewaxyahow bidhaame ogada kanuura egmada jaleecada madahayga naxariis adiga ku beele wadnaha ila xilkiisa bikogu abuure okakala filaaciyo qob aroryadayaay agagaarka beerkiya wadnaha ila xilkiisa bikogu abuure iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig hadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig hayo waa beni iftiimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataay allihii kuuma ama kugu manaysto ida garad murjecelo uumanbanay ma ilaawahayga ku ilaashanaye uu furan irmaantuya soo dhawow ha iilaalin ii imaw wara agni ma ilaawahayga ku ilaashanaye uu furan irmaantuya soo dhawow ha iilanin
agagaarka beerkiioo wadnaha ilay xirkiisa rabbi kugu abuuray ifka nolosha waa adiga leh allaylehe hees bay ahayd weliba waa heesaha markaan dhegaysanayo barwaaqa iyo roob iyo waxba ii sawirma iyo dhaxan iyo
waa tahay warqadan haddii aan inoo soo qabto waxay naga soo gaadhay annagoo kale aabaa layidhi cabdirasaaq maxamed cali deri iyo waa cabdirasaaq dheere iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiweli maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nasteex baa layidhi cali faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo fardowse yuusuf qayaad iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo axmed dhega dheere xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo siciid dhega dheere iyo waxaa layidhi siciido dhega dheere iyo odaygeeda iyo dad kaloo tiro badan oo khadra cali caynab iyo ay ka mid yihiin sadiiq cabdul iyo axmed xasan iyo dhammaan dad kale waxay kala joogaan yurub maraykanka kanada etoobiya soomaaliya iyo meelo kale hambalyo bogaadina waxaa u dirayaan marwo faadumo tahliil xuseen iyo jaamac maxamed cali deri oo meherkoodu ka dhacay magaalada wardheer ee dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya baa layidhi taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii juun annaguna waxaan leenahay ilaahay ha idinka dhigo reer bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qabyo farxad ku wada jooga dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda zahra wuxuu nagu soo gaaray axmed kilwi cusmaan iyo xasan kilwi cusmaan iyo maxamed kilwi cusmaan iyo guutaale aadan faarax kilwi ruqiyo kilwi cusmaan iyo dhammaanba reer kilwi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen faizo cabdixamiid islaan iyo maxamed cabduqaadir islaan iyo samsam maxamuud sabriye iyo maxamed ciise ilaaq iyo xamdi islaan maxamed iyo nasro islaan maxamed iyo dhammaanba reer islaan maxamed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan iyo heestanba maxamuud aadan faarax kilwi iyo shukri cabdicasiis jaamac shukri sharaf oo meherkooda uu ka dhacay garowe puntland waxaana ay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba iyo nolol raaxo badan inuu idin horseeda ayaana bida kaga baraynaa aamiin annaguna aamiin baanu leenahay dhammaan intii isguursatay iyo inta ubadkuu dhashay iyo inta mehersatay iyo inta weli ismaaganba waxaanu leenahay ilaahay ha isku kiin wada sakhiro gabagabadii barnaamijka ayayna soo gaadhnay warqadaasi aad gacanta ku haysay ayaa ugu dambeysay dabcan inta aynu toddobaad ka dambe iskugu imanayno waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray
She knows.